إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka abaabulayso jabhada ka dhan ah maamulkaas xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidankooda ay burbureen isagoo xasan shiikh ku eedeeyey in keligiis uu iska maamulanayo dowladda federaalka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo sbayn wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda horumarineed ee ka jira deegaanada uu ka arrimiyo maamulka islaamiga ah warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dhulgariir xooggan ayaa saakay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka shiinaha intaasu waxay ahaayeena dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah waa afar iyo tobanka dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri dhanka kalena ku beegan labaiyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in magaalada muqdisho ay ka abaabulaysa jabhad ka dhan ah maamulkaas cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa warbixinta warkaan inoo haya iyada oo dhowaan hogaamiyaha maamulka la magacbaxay koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen oo isaga baxay shirkii uu ku baaqay xasan sheikh kuna laabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu maamulkaasi eedeen cusub u jeediyey dowladda federaalka maxamed ibraahim bilaal oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka la magacbaxay koonfur galbeed oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa waxaa uu sheegay in dowladda federaalka ay magaalada muqdisho kaga dhawaaqday jabhad ka dhan ah maamulkooda taas oo la doonayo in iyaga lagu qalqalgeliyo mar uu ka hadlayay shirkii fashilmay ee ka dhacay magaalada muqdisho ayuu wasiirku tilmaamay in halkaasi ayba ahayd goobta laga soo abaabulay jabhadda iyaga ka dhanka ah isagoona hoosta ka xariiqay in marnaba aysan aqbali doonin in jabhad hubaysan laga sameeyo goobaha ay ka arrimiyaan waxaan rabnaa inaan si kooban ugu jawaabno xubno shir ku qabtay magaalada muqdisho halkaasna kaga dhawaaqay wax u eg jabhad la rabo inay fadqalalo iyo xasilooni darro ka abuurto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sagaalkii bishii mey waxay ugu yeereen d b c balse u muuqday inay yihiin jabhad sida qaarkoodba afkooda ka sheegeen taasi ma aha marka mid ka shaqaynaysa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saa og tihiin madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wuxuu qayb ka yahay shirka madasha wadatashiga qaranka oo ka socday magaalada muqdisho shirkaasna waxaa laga soo saaray bayaanaadkii iyo communikeegii idinka aad aragteen marka wadanka iyo jihada uu aadayo iyo qaabka doorashada loo gelaayo way caddahay wax oo hadda mugdi ku jira male iyadoo arrimahaas lagu soo hoosgabanayo in fidqalalo iyo fidno laga shaqeeyo cid laga yeelaya ma jirto khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa marba marka ka dambeysa sii siyaadaya iyadoona dhowaan shirkii ay muqdisho ku qabsadeen ay isku fahmi waayeen islamarkaana lagu soo kala tegay qof welibana uu cambaareen iyo dhaleeceen u jeedinayo dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidankooda ay burbureen isagoo xasan sheikh ku eedeeyey in keligiis uu iska maamulanayo dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa tafaasiil umuurahan ku aadan inoo soo jeedinaya daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankooda ku burbureen dagaalada isagoona tibaaxay in arrintaas sabab u tahay dayacaad ka timid dowladda federaalk oo uu sheegay in aysan lahayn khibrad lagu maamulo ciidamada saraakiishii muhiimka u ahaydna deegaanadii ay ku dhinteen dib looga qabsaday maanta ciidamadii aa kala furkana kii dhintay iyo ka noolaa la kala garan laayahay oo kii dhinta xataa mushaarkiisiis hoos iiga dhaca kii fakaday mushaarkiisiid hoos iiga dhaca walaalow ciidankii dowladda ay tababartay meel cidlaha lagu lahay saraakiisheenii qiimaha badnaa ee ugu qaalisanaa ee tababarada gaarka ee qabe guddigood furmaha waatan wasiir xasan macalina u laha saraakiishii dadka waraaci jira wadooyinka qorshe la-aanay ku baxeen dayacaadaha ay ku ba'een dhulkii baa loo qabsaday cows weynaas ku dhintay walaalkeen muxuu ahay ninka la yidhahdo waa lagu waayay jaamacada maanta cows weyne yaa haysta dhulkii la qabtay aw sunuug meeshis ku dhintay aw yaa haysta xasan tuuri meeshis ku dhintay yaa haysta ee runtaan ka hadalno annagu ilmo ma nihin wuxuu dhanka kale xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey keligii talisnimo islamarkaana keligiis iska maamulanayo dowladda federaalk sida uu doonana ka yeelo fiiri wadanka madaxweyne xasana madaxweyne ka ah wasiir ka ah madaxweyne xasana askari ka ah xasana nabasugud ka ah wax walbaba madaxweyne xasan keligiis wasiirnaha iska magacaaban xataa ma shaqeeya tusaale yaraan ku siinaha soo jooga furuma wasiir ku-xigeen oo imaaraadka ayaa eelboor kusoo aadanaa layidhi diyaarado shidaal inta kusoo joogta oo eelboor ka yimid oo eelboor ku qaabili oo haddana meesha ku laabtay aaba wasiir ku-xigeenkii oo shaqadaas lahay ra-isul wasaarihii aw wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda aawey oo lahay marka ya akhi fiir madaxweyne xasana u yir madaxweyne xasana u yir sax ma loo jooji maayo waxaan waa laysiin jooji maya maya ma la joojinayo war war dadka waa kala tageen dowlad goboleedyadaas maqan soo heshiisii maya ma loo joojinayo isagoo hadalkiisa sii wato ayuu soo hadal qaaday dhulboobka ay dowladda federaalk ka wado muqdisho wuxuuna ku nuucnuucsaday inaysan cadaaladii agtooda ka jirin cadaalad ma jirto waad aragtay sida dadka ee loo barakacinayo dhul ma jiro dhulkii dowladda ee caasimada caanka ay ku aheyd oo haddii hay-adayn ay noo dhisma hay-ad walba dhulkeeda ay u baahanayso caasimadda ma laga guuraha dhow giddi waa la wada gaday jaamacadihii dhulkii dowladda meeshii curyaamiinta meeshii meelaha falaan meeshii kalluumaysiga meeshii maxaa laka mala tirin karo
haddaba hadalka xildhibaankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo goor sii horeysay mas-uuliyiin badan oo ka mida dowladda federaalk ay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab lagu fashilmay si kastaba maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya ayaa wajahayo caqabado badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dagaalka ah taas oo dadka ka faalooda amniga ku tilmaameen mid qalqalgelin kara dagaalka lagula jiro al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen iyagoona sheegay in tani fursad siisay awoodda mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey dagaalkooda ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya mubaarag cumar ayaa faahfaahintan inoo eegaya xilli ciidamada shisheeye ay waajahayaan caqabado aada u daran ayaa waxaa walaac lagu muujinaya dhaqaal xumad haysta ciidamada shisheeye ee shaarka loo bedelay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan dhaqaale loogu raadinayo ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya kulankan ay yeelan doonaan maanta isniin ayaa la sheegaya inuu yahay mid albaabad u xiran waxaa la sheegay inuu ku yimid codsi ay soo gudbeen dowladda federaalk iyo tan ingiriiska wuxuu kulankan yimid iyadoo dhowaan dowladda maraykanka ay diiday inay maalgeliso duulaanka magac cusub loo bixiyay ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya maadaama uu ka mid yahay dowladaha dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dhinac kale kulankan ayaa u muuqda mid aan waxba kusoo kordhinayn howlgalka maadaama dowladaha reer galbeedka ee maalgelinaya ay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen duulaankan dhicisoobay ee lagu soo qaaday soomaaliya si kastaba ha haatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga soomaaliya ayaa xaaladda usii muuqataa mid quus ah islamarkaana aysan jirin citaa kulaynaysa ama maalgelinaysa iyadoona ciidamadan ay isku soo koobeen xeryaha militariga iyagoo ka baqin qabaweerro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhalinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo sbayn mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli oo inoo faahfaahiya qodobkan dad badan oo dhalinyaro soomaaliyeed ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa waddamada aljeeriya iyo sbein xili ay rabeen in ay tahriib uga gudbaan halkaasi wararka ayaa tilmaamaya in dad tiro ahaan gaaraya labaatan iyo saddex ruux oo soomaali u badan ay ka baxeen waddanka aljeeriya iyagoona hadafkoodu uu ahaa in ay gaaraan waddankaas sbein dhimashada tahriibayaashan ayay wararku sheegayaan in ay sabab u ahayd cilad ku timid matoorka doontii ay saarnaayeen taasoo ugu dambeyntii qalibantay iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in weli dad badan oo soomaali ah lagu la'yahay badahaasi u dhexeeya aljeeriya iyo sbein waxaana kol sii horeysay sidaan oo kala dooni uga qalibantay badda dhexdeeda dad badan oo soomaali ah kuwaasi oo u socday sida la sheegay waddamada carabta si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinadu soo tabinayeen tahriibayaasha soomaalida ah ee ku dhimanaya badaha xiriiriya soomaaliya iyo dalalka diriskala ah wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda horumarineed ee ka jira deegaanada uu ka arrimayo maamulka islaamiga ah yaasir cabdaleh ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahintan
waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa waraysi ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kaga warbixiyey xaaladda guud ee gobolka uu mas-uulka ka yahay adeegyada ay u hayaan bulshada iyo wax soo saarka beeraha ugu horeyn waaliga wuxuu ka waramay xaaladda guud ee wilaayada islaamiga ee baay xaaladda wilaayadu guud ahaan waa ay fiican tahay alxamdulilaah qaybaha xurta ah oo cadowga aan soo gaarin ama gacantiisa aan ku jirin allahama haddii amni bay haystaan dadkoodii oo cadaalad bay haystaan oo dacway haystaan oo diin bay haystaan oo horumar adduunye iyo horumar aakhira intaba way haystaan bixamdilaahi xaalka guud waa sida alxamdulilah sheekh xamse abu jacfar ayaa dhanka kale ka warbixiyey adeegyada kala duwan ay u hayaan bulshada walaayadu marku waxay ka mid tahay walaayaadka ku mashquulsan bixinta adeegyadii loo egmaday inay bixiyaan oo mujtamacii bulshada ay gaarsiiyaan ku mashquulsan ayay ka mid tahay insha allahu tacaala makaatibtii oo dhan baa wada shaqaynaya qayb ka shaqeeya xagga amniga iyo horumarintiisa qayb ka shaqeeya adeega cadaaladda inay dadku u fududeeyaan oy ku xukumaan qayb kaleoo ka shaqeeya maxay ahayd oo tacliimtii iyo waxbarashadii dadkan inay horumariyaan oy ku tallaabsadaan meel fiicanna hadda wax u marahayaan qayb dacwadoodii ka shaqaysa qayb kaleoo ka shaqaysa kaabayaasha bulshada waxyaabaha la dhaho sida caafimaadka iyo maxay ahayto adeega caafimaadka oo bilaash lagu bixinayo mararka qaarna xamalaad daaweyn ah iyo xamalaad la dagaalanka cayayaanka xanuunada keena sida kanaacada iyo waxyaabaha la midka ah ayaa la galaa oo ka hortag ah qaybo faydhowra ayaa loo sameeyey meelaha qaarkood waa adeega bulshada aan u hayno insha allahu tacaala waxaa ka mid ah adeega iyo bulshada loo hayo biyaha biyaha oo kaleeto oo ayagana bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala meel fiican aan hadda ka marayno dhanka wax soo saarka beeraha iyo tacabkooda ayuu ka hadlay wuxuuna sheegay in gobolka leeyahay dhul ballaaran oo ku fiican beerashada dhulbeereed ballaaran buu leeyahay gobolka saad u sheegtayba laga bilaabo cirifkan bari ee degmada buur xakaba deegaanka buureyle lagu gaaro maxay ahayto degmada diinsoor galbeedkeeda ugu dambeeya oo daris la ah wilaayada gedo intaasoo dhan dhulbeereed fadsan oo ballaaran oo adablo loo yaqaano oo tabcishadiisa aad ay u wanaagsan tahay wax soo saarkeena aad u wanaagsan yahay ay walaayada leedahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala wax soo saarka ugu badan oo beerahaas laga soo saaro hadda dadka ay tabcadaan waa masagada weeyaan ama mordiga hadba sidii loo yaqaano waxyaabaha dadka ay beertaan waxaa ka mid a sisintaa ka mid ah oo aada loo soo saaro digirtaa ka mid ah galeydaa ka mid ah gabaldayaa lagu beeraa oo looskaa lagu beeraa qudrada noocyadeeda kala duwanna waaweyn iyo tan yaryar intaba waa lagu beeraa intaasoo dhan wax soo saar ayay leedahay insha allahu tacaala wax soo saarkeedii ugu badanna waa xagga badarkii masagada weyn wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku naaloonaysa amni iyo xasilooni ku yimid ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana degmooyinka iyo deegaanada wilaayada laga dareemayaa horumar dhan weliba ah
ugu dambayntiina dhulgariir xooggan ayaa saakay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka shiinaha dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay shan dhibic lix darajo ayaa subaxnimadii hore ee maanta ku dhuftay koonfur galbeeda dalka shiinaha sida ay sheegtay xarunta shabakadaha dhulgariirka ee shiinaha xarunta qaabilsan dhulgariirada ee dalkaasi ayaana sheegtay in xudunta dhulgariirkan ay tahay meel qoto dheer oo toban kilomitir ah ilaa iyo hadda ma jiraan war rasmi ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay dhulgariirkan maanta ku dhuftay dalka shiinaha haddii ay ahaan lahayd khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed balse dalkaasi ayaa dhowaanahan martigelinayay dhulgariiro geystay khasaaro kala duwan warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh